munaasabada lagu saxiixayay sharcigan lagu dhisayo guddiga madaxa bannaan ee xuquuqda insaanka ayaa waxa ay ka dhacday magaalada muqdisho waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiin kala duwan iyo xubno ka socda bulshada rayidka sharcigan oo labada gole ee wasiirada iyo baarlamaanku ay horey usoo meelmariyeen ayaa lagu dhidbayaa guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka kaasoo qayb ka ah xubnaha uu ku dhismayo golaha garsoorka dalka oo madaxda dowladdu ay horey u sheegeen in maqnaashihiisu uu curyaaminayo cadaaladda soomaaliya sahre maxamed cali samater wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha oo munaasabada ka hadashay ayaa sheegtay in guddigani uu si buuxda u madax bannaan yahay waa guddi ka madax bannaan xukuumadda waa guddi ka madax bannaan madaxda waa guddi iskiis u shaqeyn doona hadduu ilaaha yidhaahdo guud ahaan horta waddan horumarkiisa sidee lagu cabiraa waxaa lagu cabiraa halka ay ka gaartay xaqdhooridda shacabka waddanka waxaan rabaa si gaara inaan madaxweynaha ugu mahadceliyo muddadii uu madaxweynaha ahaa in uu runtii ahmiyad weyn uu saaray sidii shacabka xuquuqdooda ay ku heli lahaayeen madaxweynaha ayaa saxiixa kadib waxa uu ballan ku qaaday in dowladdu ay si hufan ula shaqayn doonto guddigan islamarkaana ay garab buuxa ku siin doonto sidii uu xilkiisa uga soo dhalaali lahaa madaxweynuhu waxa uu sheegay sida ay noqonayso howsha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqda aadanaha soomaaliya kaasoo sharcigii uu ku dhismi lahaa maanta uu isagu qalinka ku duugay guddigan marka sida ku cad magacaabistiisa waxaan waxa uu noqonayaa guddi madax bannaan oo waajibaadka saaran uu yahay mid qura hal waajib ah ugu weyn muhiimadda muxuu ahay waajibaadka saaran kaas oo ah in uu u istaago xaqiijinta in muwaadin kasta uu dareemo in xuquuqdiisa aasaasigaa la dhowray taasina waxay waxaa waxay qayb ka tahay aasaaska dowlad wanaagga dalka soomaaliya ka jira dowladda da dadkeedii maxaan ku raha dardaraysa oo xidaysa oo qofka xafiiska joogahay so xuquq yani sharcigan iyo guddigan waxay ilaalin waxaa kusula dadka mas-uuliyadda loo dhiibay awoodda dowladnimada loo dhiibay ee jooga kow horta in aanay magaca dowladnimada ayagoo sheeganaya aanay dadka ku xadgudbin sida dhacday waayo hore dowladda soomaaliya ayaa kala sarreynta dalalka ay ka jiraan tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha waxa ay kaga jirtaa kaalimaha ugu hooseeya lamana sii saadaalin karo guddigan soo socda waxa uu arrimahaasi ka bedeli doono jacfar kukay v o a muqdisho